sidaad warkaygaba ku maqlayseen maleeshiyada al-shabaab ayaa xalay saqdi dhexe weerar culus ku qaaday saldhig ciidanka puntland uu ku leeyahay meel u dhow buuraha galgala wararka v o edu ay helayso ayaa sheegaya in maleeshiyadu ay muddo kooban halkaasi haysatay kuna gubeen baabuur dagaal ugu yaraan afar askari oo ka tirsan puntland ayaa dagaalkaasi ku dhintay sida la xaqiijiyey iyadoo toban kalena ay dhaawacmeen kuwaasi oo dhaawacooda la geeyey cisbitaalka boosaaso puntland ayaa iyadu beenisay in saldhigga la qabsaday waxayna dhinaca kale somalilan ku eedaysay in dagaalka lagu qaaday saldhiggaasi ay somalilan ku lug lahayd wasiirka amniga puntland axmed cabdulaahi yuusuf ayaa weerarka lagu qaaday saldhigga ciidan ee puntland ku eedeeyey somalilan hadalkiina sidan ayuu dhigay
xalay ay weerar ku soo qaadeen saldhigga balli khadar ee puntland halkaasna ay kala kulmeen jab xooggan dhimasho badanna ay ka soo gaadhay waxaa soo gaaray ciidanka puntland khasaare kooban si geesinimo leh sharaf leh ayayna isaga difaaceen isagana caabiyeen waxaan sidoo kale u xaqiijinaynaa ummadda soomaalida iyo beesha caalamka in maamulka hargeysa iyo argagixisada caalamiga ay isku milmeen kana midaysan yihiin waxyeelaynta iyo deganaansho la'aanta ummadda soomaaliyeed dhammaanteed marka laga reebo maamulkooda maamulka hargeysa sidoo kale puntland waxay u sheegaysaa ummadda soomaaliyeed iyo dowladda federaalka hargeysa in duulaankaas ay hogaaminayaan maamulka hargeysa iyo al-shabaab looga dan leeyahay oo keliya in looga jeedo in looga jeediyo indhaha caalamka haatanna waxaa khadka telefoonka aandhahday haddaynu tagno dhinacaayo hargeysa raalli hada dhegeystayaal waxaa khadka telefoonka si toos ugu jira wasiir maxamed kaahin axmed wasiir marka hore soo dhowow marka labaad haddii aan wax kaa weydiino eedayn ka soo yeedhay puntland oo sheegaysa in somalilan ay kaalin ku lahayd dagaalkii ka dhacay galgala ee ururka al-shabaab oo halkaasi ku qaaday horta aad iyo aad baad u mahadsan tahay bismillahi raxmaan raxiim horta marka ugu horeysa hadda ma aha in ay puntland eedayn maxaan ku dhahdaay aanay waxba ka jirin ay somaliland ku eedeyso inay gacansaar la leedahay maxaan ku dhahdaayey ururka al-shabaab ee ka dagaalama buulaleyda galgala mar maaha laba maaha saddex maaha afar maaha marka ugu horeeya waxaanu bulshada soomaaliyeed nagu sheegaynaa dalka soomaaliya iyo reer puntland iyo adduun weynaha iyo shacabka iyagaba siyaasadda iyo hogaaminta qaranka somaliland hadda iyo horeysaba marna kuma jirto dal ay jaar yihiin in ay ay u abaabusho ama ay kala qayb gasho kooxo argagixiso ah oo la dagaalamaya arrinkaasi waa arrin aan raad lahayn waa arrin aan annakana qabanin waa arrin iyagana caado u noqday waxaan islahayn xoogaa way ka korayaanoo way ka mar
wa gartay marka maxaa maxay sidaa u yidhahdeen baad islada halo mudane wasiir mudane wasiir maad maqlaysaa may maqlaysaa si wanaagsan maxaa ku keenay arrinkaasi annaku raad kuma lihin shaqo kuma lihin marmarsiyay ka dhigtaan galgali qoladan saylad bay u tahay ay kaga iibsadaan dowladaha reer galbeedka iyo maraykanka inay la dagaalamayaan qolo la ydhaahdo al-shabaab oo halkaa degan dadka meesha degani waa dadka degaankooda dad somaliland u dhashay oo madax ka yihi ma joogaan
hallo mudane wasiir hallo mudane wasiir maad maqlaysaa waanu ka xunahay khadka telefoonka oo xun dartii kaasi wuxuu ahaa wasiir maxamed kaahin axmed oo ka tirsan xukuumadda somalilan oo iiga warramayey amaba ka jawaabayey hadal ay puntland sheegtay in somalilan ay ku lug lahayd weerar ururka al-shabaab uu ku qaaday xero ciidan oo u dhow buuraleyda galgala halkaad weli nagala socotaana waa v o a